ugu horeen kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waxaan kaaga mahad celinayaa fursaddan su-aasha ugu horreysa waxay tahay waa sidee xaaladda guud ee walaayada aad mas-uulka ka tahay ee jubbada hoose bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mucizi almujaahidiina wanaasiri almu'miniina almuwaxidiina wamudili almustakbiriina almurtadiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina almujaahid wacalaa aalihi wasaxbihi waman jaahada jihaadahu ilaa yowmi iddiini wabacdu marka hore waa dhowahay idaacadda islaamiga ee alfurqaan jazaakum allahu khayran idinka iyo howlwanidada dhammaantooda waan u mahad celinaynaa bacdallaahi subxaana wa tacaala xaaladda guud ee walaayada islaamiga ee jubbada hoose way degan tahay dhan kastaba allah ayaana ku mahadsan jazaaka allahu khayran baraka allahu fiik inkastoo walaayada dhismo ahaan lagu tilmaamo walaayadii ugu dambeysay maadaama la kala jaray labada gobol ee jubbooyinka haddana waxaa la tilmaamaa in maamulkiina tallaabooyin badan uu qaaday maxay nooga sheegi kartaa waxyaabaha aad ku soo kordhiseen gobolka inta uu noqday maamul gaar ah jasaaka allahu khayran walaalka waa se aad u sheegtay walaayada waxaa hadda u go'day sannadkii koowaad ayaa hadda u dhammaatay waxyaabaha allaah fadligiis noo qabsoomayna aad baa u fara badan yihiin waxaa ka mid ah namber kow jowlaad aan ku samaynay dhammaan degmooyinka gobolka iyo deegaanadaba minjamaama laga bilaabo ilaa jowre intaas oo aan ku maraynay bulshadana la kulmaynay dadkan aan wacyigelinaynay deegaan ahaan iyo bey ahaan aan ku baranaynay waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah farihii ummadda biyaha ku fatahaadi yareen oo beeralayda dhibaato badan ay ku qabeen in aan ka xirnay taasna ay keentay in ay ku dhiiradaan beeralaydi tacabashada beeraha waxaa kale noo qabsoomay walaal bulshada in wacyigooda kor loo qaaday tawjiihaad fara badanna la siiyey waxaa kale ka mid a waxyaabaha noo qabsoomay waxaa dhisnay guri ay ku shaqeeyaan golaha ku dhaqanka shareeca islaamka waa xafiis ay ku shaqaysanayaan danaha guudna iyo muslimiinta ay ugu adeegayaanna waa u dhisnay jasaaka allahu khayran markaan intaan iyo wax kale ka badanba waa noo qabsoomeen laakiin inta hadda ku xusi karno waa intaas jasaaka allahu khayran jaanibka waxbarashada iyo dacwada haddii aan u imaanno waa sidee howlaha dacwada iyo waxbarashada ka jira deegaanada ay ka armayso walaayada jubbada hoose
dhanka waxbarashada iyo dhanka dacwada waxaa ka jira horumar ballaaran haddaan waxa ka xusno waxaa ka mid a namber kow macadka qurduba ee daraasaadka islaamka iyo culuumta idaariga lagu barto ayaa furnay walaayada ka furnay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan noo suurtageliyey namber laba waxaan aan ku furnay walaayada mu'asasa alxigma xirfadaha lagu barto waxaa kale walaala oo aan ka furnay walaayada inta aan joognay dugsi hoose dhexe ee imaamul bukhaari oo aan tayaynay waa furnaayey laakiin waan tayaynay dadkii dadku habaraayay iyo dhan kasta baan ka tayaynay nambarka afaraad tuulada lagu magacaabo mugambow oo aan ka furnay iskuul iskuul lagu magacaabo mucaad binu jabal oo waxa ka bartaan in ka badan afar boqol oo arday sidoo kale waxaan furnay tuulada buulisaag oo aan ka furnay ayadana dugsi hoose dhexe ee ibnu cabbaas waxaana ku bartaan dad ku dhow taqriiban laba boqol arday ay wax ku bartaan dhanka waxbarashada dacwada iyo dhankaas haddii aan u leexanno waxaan furnay macadka khadiija bintu khuweylid lagu diyaariyo gebdhaha daaciyaadka ah aqoontoodana kor looga qaado waxaan furnay xalaqaad tahfiidi ah oo carabka looga saxo dadka ahlu qur-aanka ah xalaqaad oo qur-aanka looga saxo dadkii si ay u noqdaan dhammaantooda ahlu qur-aan si u noqdaan baa furnay dadka ka faa'iidaysana waxaa ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka waxaa kale ka mid ah gebdhaha madaariista waxaa kale walaal noo furmay ma noo qabsoomay muddadaas dowlaad loo qabtay ducaadda iyo wulaadda tuulooyinka degmooyinka hoos imaado kuwaas oo gaarayo tara ahaan boqol oo noo qabsoomayn waxaa ka mid ah walaal dacwatul aryaaf oo muddo laba bilood ah aan miyiga iyo magaaladaba aan u dirnay muddadaasna dadka ay wacyigooda ay kor u qaadayeen waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah xamlo oo lagu weyneynayey qur'aanka kariimka ayaa iyadana noo qabsoontay jasaaka allahu khayran sida aan la soconno jubbada hoose waa dhul ballaaran oo wuxuu xadbeenaad la leeyahay kenya magaalooyinka qaar ee gobolkana waxaa gacanta ku haya ciidamada shisheeyaha iyo maamulka la baxay jubbaland ma ka warhaysaan xaaladda ka jirta deegaanada aadna gacanta ku haynin ee ka tirsan gobolka jasaaka allahu khayran saad og tahay walaal aad iyo aad baan ugu warhaynaa sababta oo ah dadka waxay leeyihiin salaadiin oo ku hogaamiso shariicada islaamka waa la soo xiriiraan waxaa kale dareemaysaa wulaad degmooyinka joogo oo dadkaas u shaqaynayo har iyo habeennna ay u taagan dulmigana waxaa weye ka kor qaadayo wanaagga iyo khayrkana ku soo dabaalayo roobabka guga ayaa gobollada qaar ee dalka ka curtay gobolka jubbada hoose waa sidee xaaladiisa maxaase lagu qaymayn karaa roobabka ka da'ay
deegaanada iyo degmooyinka iyo guud ahaan maasha allahu si fiican ayaa roobkaas u bilaawday walaayadana markii la fiiriyo jubbada hoose si fiican ayaa ugu da'ay meel kasta maanta barwaaqo iyo roob ayuu jira markii aan qiyaasno roobkaas boqolkiiba sagaashan ayaan ku qiyaasi karnaa barwaaqadaas ilaahay baa ku mahadsan noo keenay nicamtiis iyo khayraadkiisa noo keenay ilaahayna waxaa weydiisanayna subxaana wa tacaala in naga qabto aafada iyo dhibaatada ilahay naga badbaadiyo khayrka iyo wanaagana nagu soo dabaalo wuxuu ka mid yahay gobolka aad mas-uulka ka tahay gobollada uu allaha ku manaystay dhulbeereed iyo dhuldaaqsin waa sidee wax soo saarka dhanka beeraha ee walaayada jasaaka allahu khayran akhuuna waa si aad u sheegtay gobolka waa gobolka uu allaah ku galladaystay nimcooyinka aad sheegtay oo lagu sii daray kalluunka guud ahaan markaan ilaahay baa ku mahadsan dadka aad iyo aad ayaa beeraha iyo nimcooyinka iyo ad ugu faa'iidaystaan markii beeraha aan fiirino ummadda waxay ku jiraan taabashadii beeraha iyo si wax u soo saaraan iyo khayraadka si aad ugu faa'iidaystaan bay ku dhex jiraan maadaama wacyigelin fara badan aan u samaynay ummadda markan way ku dhiiran yihiin in beerihii tacbadaan farihiina laga xiray markan wax soo saarka iyo hooshii baad loogu mashquulsan yahay xilligaana xilligii beeraha oo la tacbanayay oo maogtay aad looga faa'iidaysanayo weeye guud ahaan markaan baadiyada iyo magaalooyinka iyo beeraha webiga saaran iyo beeraha duurka saaranba waxaan leenahay aad iyo aad ba hadda looga olan yahay waana laga faa'iidaysanaya jasaaka allahu khayran maxaad ku qiimayn kartaa xiriirka ka dhexeeya maamulka aad mas-uulka ka tahay iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool gobolka jubbada hoose waa allah mahadii xiriirka naga dhexeeyo annaga iyo ummadda aan u nahay khadamada aad ayuu u wanaagsan yahay aad ayuu u wanaagsan yahay bulshada waxay leedahay salaadiin salaadiin matala oo bulshadaas mas-uul u ah wulaadda degmooyinka ayaa har iyo habeen u taagan masaalixdooda kana dafciya wixii mafaasiid ku ah markan jasaaka allahu khayran akhuuna xiriirka naga dhexeeyo ummadda ku nool walaayada islaamiga aad ba u fiican yahay wuuna sarreeya jasaaka allahu khayran fariintaada ku wajahan dadka ku nool walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose weliba si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka tacabka beeraha maxay tahay si guud waxaan leeyahay bulshada qiimaha badan ee ku nool walaayada islaamiga ee jubbada hoose barta kuna dhaqma shareecada islaamka shareecada rahmaanka inaad bartaan kuna dhaqantaan ku dadaala deris wanaagga ha la wanaajiyo ama xoojiya deris wanaagga walaaltinimada islaamiga ah ha lagu dadaalo wahatarakiina tabarta daran ha loo kaalmayo maskiinka diida dulmiga cadowga ku soo duulay diinteenna dalkeenna iyo dadkeenba gaar ahaan waxaan leeyahay beeralayda ku dhaqan walaayada kor u qaada tacabka beeraha ka faa'iidaysta dalagga soo go'ayo si gaare waxaan leeyahay inaad xoogga saartaan raashinka na anfacayo ama keedsamaayo si gaar ahaan geleyda digirta iyo sisinta oo iyadana ah aan ugu maarimayno waxyaabaha kolol nooga soo dhoofiyey si saliid caddayda oo meeshii lagu shubo maogta qallajinayso geedaha haddii lagu shubo ay sii qalalayaan ummadda baabi'inayso in lagu dadaalo taasna tacbashada aan ku dadaalno si gaare waxaan leeyahay raashinka inaad keedsataan waxaa laga yaaba abaar baa imaan karto mas-uuyo kale imaan karto in markaan raashinka aan keedsano fuustooyinka iyo bakhaarada iyo wixii lamid ah iyo waxyaabaha aan samayno ayagana ma ogtahay shamiidada aan ka sameynayno dhulka laga qodayo fuustooyin awoweyna in lagu keedsado raashinka baan kula talinaya guud ahaan markan waxaan leeyahay dadka ganacsatada ah in ay xooga saaraan ku ganacsadaan waxyaabaha dalkeen ka soo go-ay oo qiimaha badan leh ummadda si wacyigooda iyo caafimaadkooda iyo dhan kastaba kor uga kaco maslahadiin bes ay ha fiirinin ummadda maslahadeedana hala fiiriyo baan leeyahay wa akhiiran warkayga waxaan ku gebagabaynayaa ilaahay subxana watala inta la saarano allahna aan baryino waxaad dareemaysaa maanta duulaan oo cadowgu nagu haayo maskaxiyan baa jiro waxaad dareemaysaan xilliga barwaaqada iyo wanaagga iyo ilaahay subxana wataala noo keeno waxaa isku dayayaan hay-ada oo lasoo diraayo oo ugu tiragalaayo ummadda dalagooda inay fasaadiyaan webigey baa sii jeexayaan waa sii faroorayaan waxaana ugu tiragalayan dadkan inay ka baabi'iyaan dalaga u soo go'aayo markaas bay leeyihiin meelo hari intay ugu sameeyaan baa waxay leeyihin halkaas imaada markan waxaan leeyahay inaan ka feejignaano gacmahan is qabsano ilaahay subxaana wa taala aan wada barino dhammaan jihaadkan maanta socdo oo bari afrika ka socda dareemaysaan garab iyo gaasho aan ugu noqono wallaahu haalibun calaa amrihi walaakina akthar annaasi laa yaclamuuna wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed aad baad u mahadsan tahay waali kaas wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis oo waraysi gaar ah siinayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan